بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وجلد الميتة ميتداس بختغاس مقار كيسيو إذا دبغ هدي لسافي قريو هو جلدغاس مقار كاس هدي لسافي قريو لكن سيدة دبا نيفكو هدو سيدي ساقا بختيو مقار كي وحا نري ولا قلب بحكرا هدي قورع شرعي وكل عنا waa sidaas oo kale laakiin masalo waxaa jirta dadka qaar ay u badan yihiinoo xayawaanaadkii hadda kenya oo kale waa laga isticmaalaa waa qatlu اlxayawaan liajli اljild masaladaas waa xaaraan qatlu اlxayawaan liajli اljild oo maalan xayawaan naftiisa dhanba inaad qaaddo oo keliya maxaad u qaada inaad maqaarka kala baxdo bis waa shabeelka iyo asaa lagu sameeyaa hadda la ugaartaa shabeelladii oo kale shabeelkii oo kale inta duurka la galo shabeel aad soo dilato ulajeeddada qasadka aad ka leedahay maxay tahay maqaarkaasaad ka dilani waa maqaarka inaad maaragtaa yani kala baxdo ganacsi aad ku samayso lacag aad ka hesho waxyaalaha qasadka noocaas oo kale ah looma dili karo xayawaanaadka xayawaanaadka looma dili karo in maqaarka lagala baxo keliya wax qasada iyo wax danahoo kaleba aadan ka lahay wamaa iladii kii wey saara xayawaanan wixii xayawaan noqday isaguna waxaa weeye wuxuu ka mid yahay waxyaalaha asalkiisii nijaas ahaan ka soo jeeday laakiin ka bacdi haddana yacni isku beddelaya daahir noqoshada isbeddelkaas uu isbeddelay daahir ku noqonayo maxaa ka mid ah waxaa xayawaanka noqday ka duudin tawallada waa tixiri ka dhashay oo kale min cayni nijaasa oo maalan neefkan wuu baktiyey neefkan hadduu baktiyey tixiriyaa ka dhashay tixirigaas meesha ka dhashay tixirigaasi waa daahir tixirigaas naftiisu waa daahir maxaa yeelay waxa uu ka dhalanayo waa nijaasada nafteeda ma aha nijaasada nafteeda ma aha wuxuu ka dhalanaye waa cufuunaadka cufuunaadka qurunka waxaas qurunka wey wuxuu ka dhashay maahane nijaasta nafteeda tixrigu kama uusan dhalan walidaalika tixrigaas wuxuu noqonaa xayawaanaadka daahirka ah ayuu ka mid yahay ka duudin tixiri tawallada ka dhashay min cayni najaasa walow muqallada nijaas muqallada ahba haba ka dhasho liannahu laa yukhlaqu lagama abuuro tixiriga min nafsi lmuqallada nijaasta muqalladada nijaasta nafteeda lagama abuuro bal yatawalladu fiiha nijaastuu ka dhex dhashaa ka duudi lkhalli tixiriga biyaha dhalaan dhanaan oo khalka ah ka dhasha oo kale fa innahu laa yukhlaqu lagama abuuro min nafsi lkhal bal yatawalladu fiihi oo khalka naftiisa dee lagama abuuro wuu ka dhex dhashaa marka waxaas nijaasada ka dhex dhashay oo nijaasada nafteedii aan laga abuurin laakiin qurunkeeda laga abuuray isaguna wuxuu noqonaa tixrigaasi daahir faslun hadaakani faasilun mid wax kala saaro weeye fii bayaani alacyaan annajisa wuxuu u fasal yahay ashyaada nijaasta ah ashyaada nijaasta ah ayuu fasalku uu ka hadli doonaa waxyaalaha nijaasaadka iyo qaybaha ay u qaybsamaan annajaasaatu najaasaadku halaaثun waa saddex nijaasaadku waxay u qaybsamaan saddex qaybood muqalladatun nijaas la adkeeyey ومخففة نجاaس la fududeeyey مqلda mxaa loola jeeda ay مشhdd في xukmiha waa نijaaسo xukunkeedii aad loo adkeeyey oo qaabka loo dhaqayo شhareecadu ay adkaysay ومkخففة نijaaس la fududeeyey ay مkخففة في xukmiha waa نijaaسo xukunkeeda la fududeeyo شharcigu qaabka loo dhaqayo iyo qaabka loo suulinayo qaab iska fudud uu شharcigu ka dhigay ومتوasطة iyo nijaaso dhexdhexaada bayna almuqallada waalmukhafafa fii dalik oo xukunkeeda sharcigu uu dhexdhexaad ka dhigayo aadna aan loo adkayn dhaqiddeeda iyo zuulinteeda aadna aan loo fududayn oo dhexdhexaad ah saddexdiiu rabaa marka sheekhu inuu ku kala saaro almuqalladatu nijaastii la adkeeyey nijaasatu اlkelbi waalkhinsiir waa eyga iyo doofaarka nijaasadiisii eyga iyo doofaarka nijaasadiisii waxaa la yidhaha nijaasa muqallada maxaa yeelay eygaas yacni farqi ma laha walow mucallaman ey wax la barayba eeyaha lagu ugaarto ha noqdo eeyaha guryaha waardiinaya ha noqdo kelbu suuqa midka la yidhaho suuqa miskiinka iska jooga ha noqdo kulli waa isku xugum ey oo dhan nijaasadiisu nijaasa muqallada maxaa yeelay xadiis waxaa soo arooray bukhaari iyo muslim labaduba ay warinayeen oo nabiga sala allahu calayh wasalam uu yidhi idaa walaqa alkalbu fii inaa'i axadikum falyuriq eygu haddii uu weelka afka idinka geliyo weelkaa ha daadiyo qofku wixii ku jira ama caano ha noqdaan ama biyo ha noqdaan haddaad iyuu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam uma liyaqsilhu sabca toddoba markaas ka bacdina ha dhaqo oo weelkii toddoba goor ha dhaqo uulaahunna bituraab toddobadaasna mid un ka mid a caraha lagu daro toddobadii mid ka mid a caraha lagu daruu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam xadiiskaas bukhaari iyo muslim labaduba way wariyeen marka xadiiskaas wuxuu ku tusinaa nijaasada eyga inay tahay nijaasa muqallada oo sharcigu aad u adkeeyey qaabka loo mayraayo qaabka loo mayraayo inuu sharcigu adkeeyo waxaa lagu adkeeyey dee weelkiina wixii ku jiray haba la daadiyuu yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam markaa kabacdina toddoba goor ha la mayro toddobadii mid ka midana wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam caro ha lagu daro caro ha lagu daro marka khinsiirka isaguna waa la mid liannahu aqbaxu xaalan min alkelb waaba ka sii xun yahaba eyga wuu ka sii daran yahay isagu maxaa yeeley eeyaha qaarkood waaba la dhaqaalaystaa waardiyaa laga dhigtaa waa lagu ugaartaa waa lagu ugaartaa oo beerahay ilaaliyaan oo manaaficay bay leeyihiin laakiin khinsiir wax nafciyuu leeyahay ma laha khinsiir maaragtaa yacni nafci leh weli lama hayo eeyaha qaarkoodba waxa weeye waaba la tababaraaho waardiyay ka qayb qaataanoo adduunka qaarkiis wuxuuba ugu isticmaalaa jawaasiis jawaasiisay ka dhigtaan adduunka qaarkood intay tababaraan ay eeyaha garaadaba u labisaan oo jawaasiisay ka dhigaan iyo boolis ay ka dhigaan marka eygu wuxuu aqbali karaa cilmi fara badan iyo macluumaad fara badan haddii la tababaro wuu aqbali karaa laakiin bahalkan khinsiirka doofaarka wax uu aqbalayo cilmiyo tacliim ma laha wax uu aqbalayo ma lahan walidaalika shareecadu meel ay ku bannaysay iqhtina in lagu sameeyo ama lagu tababarto ama yacni lagu kaydaysto midna ma jiro isagaaba ka daran walidaalika sheekhan la yidhaha xaafid ibnu mundir wuxuuba isagu soo guuriyaba ijmaac ijmaacuu soo guuriyey in laysku waafaqay inuu yahay yacni nijaasba isagu uu yahay kaasuba isagu ibnu mundir uu soo guuriyey waxyaalaha cajiibkale waxaa ka mid a dadka reer yurub oo dhinaca yurubka ka yimaada qaarkood waxay yidhaahaan khinsiirka annagu caga yaraan u naqaanaaho waaba guryahuba noo joogaaba doofaarka caga yaraan u naqaanaa nijaasba uma haysanno ayay ku leeyihiin nijaas uma haysanno waa kelbigii isaga la tababarayo beeraha ilaalinayay eygii beeraha ilaalinayay oo waardiyaha qabanayay oo macluumaadka iyo cilmiga faraha badanba isagu baran karay ayaa sharcigu yidhi waa nijaas khinsiirka doofaarka uuba ka sii daran yahay doofaarka waaba ka sii daran yahaba walidaalika waxaa weeye khinsiirka maadaama eygiiba uu ka sii xun yahay oo ka sii daran yahay nijaasadiisu waa nijaasa muqallada marka yaan lagu kadsoomin dhaqamada shisheeye dadku markay u baxaan waxyaalo badana iimaankoodu dabac uu galaa iimaankiiyaa dabcaya oo wuxuu ku dabciya iimaanku munkaraadka la arkayo ishu waxa ay ku dhacayso maxaa yeele maalin walba waxaa laga yaabaa inaad aragto dukaanka kaa soo horjeeda ama kawaanka kaa soo horjeeda oo lagu qalayo kawaanka ay suran yihiin hilibkii doofaarka qofkii dibadaha tegey wax badan wuu arkahay hilibkii doofaarka ayaad arkaysaa isagoo hortaada ka soo baxayo dukaankii uu siran yaho lagu iibinayo marka aragtidaa faraha badan ayaa waxay kaa yarayneen doofaarka wixii aad u qabtay oo nijaas muqalladaa inuu yahay aragtidaa faraha badan wax badanay kaa dabcine boolal badan oo ku dhuuqsanaa ayaa dabcaya markaad munkarka aragtid walidaalika markaad aragtid naga qaaqaawan oo yurub dhex maraysa markaad aragto oo tinteedu ay iska qaawan tahay markaad soomaaliya joogtay aragtidii aad ka aaminsanayd nagaha qaaqaawan waa kaa dabcayaan oo waxaad is leedahay ruux amayba caadi iska yihiin marka waxaa weeye dhib badanaa jira dhib badan ayaa jira oo qofka iimaankiisa hadda waa u xoogaysan yahay oo waxaa weeye boolal adag ayaa ku xiran markuu waddanka gudihiisa joogo laakiin waddanka dibadiisa dibaddiisa hadduu u baxo boolba maraad dabcahay mar nijaasadaa lagaa dabcin waxyaalahi nijaasada ahaa mar waxa weeye haweenkii qaaqaawanaayaad leedahay waaba caadiba nolosha caadiga ka mid taho iyagaa marna lagaa dabcinahay marba boolaa kaa dabcaya ilaa marka dambeba aad ka mid noqoto qolada diinta dhanba isaga baxday sida soomaalida qaarkood ba lagu arkay walciyaadu billaah marka aan iska ilaalinno khusuusan boolal dabcinta aan iska ilaalinno yaysan diinteedu boolasheenna ha noo adkaato oo waxyaalaha faraha badan oo maaragta heer yurub indhahoodu ay qabanayaan yaysan keenin iimaankooda inuu daciifo ama ay maaragtaa yidhaahaan khinsiirkii maaragta caga yaraanba u naqaanaaho waa iska boodbootinaaho guryuhu noo jooga dad badanaad arkiyo heer yuruboo sidaa dhahay waa nijaasa muqallada nijaasadiisa almuqalladatu najaasaة اlkalbi wاlkhinziiri wa farcu axadihima labadaas oo waa eyga iyo doofaarkii midkood midkaas farciisiiw labadooda mid ka mida eyga iyo doofaarka mid ka mida wixii uu dhalo oo faraciisa ah ay maca alaakhar kii kale ayuu maaragtaa ka dhalay tabacan lahumaa labadoodiiu raaci ow maca gayrihi min xayawaanin daahir takliiban linnajis ama xayawaan kaloo daahira eygiiyo xayawaan kaloo daahira ayuu u tegey saasuu marka uu uga dhalay yacni cunug kale uga dhalay xayawaan daahira dee cunugaas eygu uu dhalay eygii booskiisii ayuu istaagay oo nijaasadiisi waxay noqonee nijaasa muqallada waalmukhafafatu nijaastii la fududeeyey bowlu sabiyi waa sagiirka kaadidiisii alladii sagiirkaasoo lam yadcam aan quudan lam yacim uu idhig aniga lam yadcim bifatxi awalihi wa haaliثihi lam yadcaman ka rabnaa caynku waa kordhigana waa khalad wاlmukhafafatu bowl sabiyi waa sagiirka kaadidiisii alladii sagiirkaasoo lam yadcam aan cunin gayra labani caano gayrkiis aan cunin waxaan caano ahayn aan quudanba lam yadcam aan quudanin gayra labani caano gayrkiis aan quudanin oo caano maahane wax kale oo markaas uu sagiirkaasi afka loo geliyey ma jiraan sagiirkaas marka kaadidiisu sharcigu waa fududeeyey qaabka yacni kaadidaas laysaga zuulinaayo sharcigu wuxuu ka dhigay fudayd walidaalika fudaydkaas waxaa tusinaya sharcigu inuu fududeeyey xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen min xadiisi umu qays gabadhii saxaabiyaddaada umu qays ahayd waxay tidhi wiil yar ayaan u keenay nebiga sala allahu calayhi wasalam si uu nabigu sala allahu calayh wasalam ugu duceeyo marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wiilkii korkiisa ayuu ku qabtay korkuu saartay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wiilkii yarka ahaa rasuulku ku kaadiyey sala allahu calayhi wasalam markaasuu rasuulku sala allahu calayh wasalam fadacaa bimaa'in fanadaxahu walam yaksilhu fadacaa bimaa'in fanadaxahu rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu u yeedhay biyo in loo keeno biyihiiyuu meeshii ku firfirdhiyey korkiisii ayuu rasuulku sala allahu alayh wasalam biyihii uu ku firfirdhiyey walam yaksilhu mana dhaqin rasuulku sala allahu calayh wasalam oo cunugii yarka ahaa meeshuu ku kaadiyey ma uusan mayrin rasuulku sala allahu calayh wasalam taasi marka waxay ku tusinee wiilkan yarkaa kaadidiisa in sharcigu wax badan uu fududeeyey walidaalika wiilkaa yarkaa kaadidiisa waxaa la yidhaha nijaasa mukhafafa bowl sabi maxaa baxay marka bowl lafdiga bowl kaadidiisaa la yidhi nijaasaadka kale dadkuu la mid yahay nijaasaadka kale cunugu dadkuu kula mid yahay maalan saxaradiisii oo kale mataggiisii oo kale dhiiggiisii oo kale malaxdiisii oo kale dadkan caadigaahuu la mid yahay sida dadka kale loo mayro nijaasadoodii ayaa isagana loo mayri sharcigu wuxuu fududeeyey kaadida bis asabiyi la yidhina maxaa baxay asabiyi waxaa baxay asabiyatu gabadhii yaraada sagiirka ahayd ayaa baxday taa iyadana waxaa weeye dadka waaweyn iyadana sharcigu uu kala mid dhigay kaadideeda oo meesha kaliya waa bowl iyo lafdu sabi oo wiilka loola jeedo yarka ah wiilka naftiisu shuruuduu leeyahay oo alladii lam yadcam gayra laban waxaan caano ahayn waa inuusan cunin laakiin cunitaanka waxaa loola jeedaa ay litaqadi yacni nafaqo waa inaan loo siin waxaan caano ahayn haddii wax aan caano ahayn lagu nafaqeeyo oo maalan cunto oo kale afka loo gelgeliyo waa eber weyo dadkao kale dadka waaweyn uu la mid yahay kaadidiisu markaa laakiin haddii litaqadi la yidhi maxaa baxay liajli dawaa oo sharooboo kale sharoobooyinka ciyaalka la siinayo oo kale malabka la siinaayo xabad sawdada la siinaayo waxyaalahaas dhib ma laha wixii daawo loo siiyo dhib keeni maayaan laakiin maxaa dhib keenaaya wixii taqadi nafaqayn sida raashinka oo kale afka loo gelgelinayo afgelinba hadduu gaaray dadka waaweyn uu markaa la mid yahay nijaasadii kaadidiisu dadka waaweynay la mid noqon waxaa kaloo shardi ah walam yabluq ilxawlayni laba sanana uusan gaarin taqriiban falaa yaduru dhib ma laha ziyaadatu naxwi yowmeyn haakadaa qaala sharqaawi laba maalmood hadday ku darsoonto dhib ma laha waa taqriibi labada sano laba sano inuusan gaarinna waa shardi ama haddii laba sano uu gaaray markaas wuxuu la mid noqonaa dadka waaweyn dadka waaweyn oo kale ayaa nijaasadiisu ay la mid noqon waalmutawasidatu nijaasta dhexdhexaadkaa saa'iru najaasaati najaasaadka kale baaqigoodii wo najaasaadka waxaan soo sheegnay nijaasa muqallada nijaas sharcigu adkeeyey waa eygii iyo doofaarkii nijaasadoodii waxaa kaloo aan soo marray nijaas sharcigu uu fududeeyey waa saqiirka kaadidiisii labadaas wixii ka soo haray nijaasada muqallada oo la adkeeyey iyo tan la fududeeyey wixii ka soo haray waxaa la yidhaha magaca waxay qaadanayaan nijaasa mutawasida nijaasa mutawasida magacaasay qaadanayaan nijaaso dhexdhexaada wاlmutawasidatu mutawasada uu qoray nusqadan waa khalad mutawasidan ka rabna wاlmutawasidatu nijaasta dhexdhexaadka ah saa'iru الnijaasaati najaasaadka baaqigooda weeyo tii muqalladada ahayd iyo mukhafafadii wixii ka soo haray waxay qaadanayaan magaca nijaasada dhexdhexaadka dhexdhexaad waxaa loola jeedaa sharcigu aadna uma adkayn aadna uma uusan fududaynayn meel dhexdhexaada ayuu sharcigu ka istaagay faslun fii bayaani isaalati najaasa wuxuu u fasal yahay caddaynta qaabka nijaasada loo zuulinayo nijaasaadkii saddexda ahaa see loola dhaqmaa seese loo zuuliyaa almuqalladatu nijaasadii la adkeeyey tadhuru waxay ku daahir noqotaa bisabci khasalaatin toddoba dhaqidyaal ah ayay ku daahir noqotaa nijaasadu hadday muqallado tahay muqalladadana waan soo barannay waa nijaasadii eyga iyo doofaarka nijaasada eyga iyo doofaarka waxay ku daahir noqonayaan toddoba goor in la dhaqo toddobadaas goormaa la xisaabi bacda isaalati caynihaa wa tuxsabu asabca toddobada waxaa la xisaabaa bacda isaalati caynihaa cayni nijaasa almuqallada nijaasada muqalladada ah caynteeda cayntu waa aragtideeda aragtideeda markii la zuuliyo ka bacdi nijaastaas muqalladada markii aragtideeda la zuuliyo ka bacdiyaa toddobada aa la xisaabaa laakiin inta zuulinta lagu dhex jiro toddobadii weli ma xisaabna ma aadan gaarin toddobadii intaad dhaqiddii ku dhex jirto oo nijaasadii zuulinteedii iyo baabi'inteedii caynta aad ku dhex jirto weli kow wax kuma joogaan kow goormaan leenahan xisaabaynaa bacda isaalati cayniha horta nijaasada caynteeda markaan zuulinno oon hubsanno nijaasadii caynteedii inay zuushay markaas ka bacdi aan leenahaye hadda toddobada aan bilowno toddobadii goor hadda aan bilowno laakiin nijaasadiioo meeshii ku taalla caynteedii inaad inta biyihii ku shubto oo marmariso aad tiraa kow mar labaad biyihii ku shubto labo oo sidaa aad u xisaabto ma ah kitaabka fiir wuxuu ku leeyahay almuqalladatu tadhuru bisabci khasalaatin bacda isaalati cayniha tuxsabu sabcada toddobada waxaa la xisaabaa bacda isaalati cayniha nijaasada markii cayntu ay zuusho kabacdi weye kow kuu bilaabanaa labo ilaa toddoba laga gaaro taasaa loo leeyahy masaladan waa masale khilaafiya oo culimmada madhabka shaaficiyada haysata ayaa isku khilaafsan toddobada goorma la bilaaba goormo ayaa la bilaabay kitaabka hadda sida ku qoran safiinatu najaa oo sheekh saalim binu cabdillahi alxadrami uu qabo waxa weeye toddobadu waxay bilaabmayaan xisaabtooda markii nijaasada la zuuliyo caynteeda ka bacdi ayaa toddobadu ay bilaabmayaan laakiin imaamu nawowi raximah اllahu tacaala kitaabkiisa majmuuca iyo kutub badanba wuxuu ku rajaxay in zuulinta markii la zuuliyo nijaasada kow la leeyahay zuulintaas kow waa la leeyahay oo nijaasadu markay suusho kabacdi maxaa noo dhimanaanaya calaa madhab imaam nawowi calaa ikhtiyaar alimaam nawowi sida imaam nawowi doortay maxaa noo dhimanaanaya lix saasuu qabaa imaam nawowi raximah llahu tacaala saasayna u badan yihiin culimmada fuqahada culimmada fuqahada shaaficiya saasay u badan yihiin sidaan hadda sheekhu uu noo sheegay saalim bn cabdillaahi alxadrami bacdulfuqahaa ah ku tegey laakiin sheekh nawowi wuxuu rajaxay markii la zuuliyo oo aada hubsatid nijaasadii meesha inay ka zuushay zuulintaas kow ayaad leedahay kabacdi maxaa kuu haraaya lix goor bis sida laakiin sheekhan uu wato waxaa weeye toddobada waxaa la xisaabay bacda isaalati cayniha sida sheekhan uu wato almuqalladatu nijaasta la adkeeyey tadhuru waxay ku daahir noqotaa bisabci khasalaat wa tuxsabu toddobadana waxaa la xisaabaa bacda isaalati caynihaa nijaasadii caynteedii aragtideedii zuulinteeda ka bacdi ixdaahunna ixda sabci toddobada mid ka mida walow alakhiira midda ugu dambaysaba allah ka dhigee bituraabin mamsuujatun waxaa lagu qasaa bituraabin caro toddobada mid ka mida walow midda ugu dambaysaba ha noqoto caraa lagu qasa marka carada lagu qasayo ulajeeddada waxaa weeye noocaa doontaad isugu qasi kartaa carradii biyihii iyo carradii hal weel ku wada shub oo biyihii carradii isku qasan oo calowsan ood ku shubi kartaa waxaa kaloo kuu bannaan inaad carrada marka hore tusaale ahaan maray ahayd meesha kaa nijaasooday marada macwisaa kaa nijaasooday ama maro inaad carradii marka hore macwista saarto kabacdina biyihii aad ku dul shubto waa suuro labaad iyadana way kuu bannaantay waxaa kaloo kuu bannaan suuradan labaad cagsigeeda cagsigu muxuu yahay in biyaha marka hore lagu shubo meesha ka bacdina carrada lagu xijiyo saddexdaas noocba u isticmaali kartaa qasidda ixdaahunna toddobada mid ka mida mamsuujatu waxaa lagu qasaa bituraabin caro wاlmukhafafatu marka caradaas caradaas waa shardi shardi weeye caradaasi waxaa weeye saabuun bedelkeedii lama gelin karo ma dhihi kartid dee hadda casriyaa la gaaray oo waxaa weeye toddobadii mid ka mida caraha lagu qaso waa horay jiri jirtaye hadda saabuunan ku bedeli oo caro uma baahnin ama shaan baan ku bedeli ma dhihi kartid maxaa yeelay mar walbaba naska sida uu sheegay waa in la raad raaco maxaa yeele rasuulku salى اllahu عalيyه wasalam wuxuu yidhi riwaayaة الbukhaari wa muslim uulaahuna bituraab bituraab waa laazim dad badanaa isku dayey inay yidhaahaan waa laga kaaftoomi karaa carrada booskeedii saabuun ayaan gelinaynaa waa laga kaaftoomi karaa kabacdi waxaa la sameeyey niman khubara ah dad khubara ah oo dhakhaatiirah ayaa waxaa la sameeyey meel ey ama doofaar nijaasadiisii ah ayaa inta la mayray toddoba goor la dhaqay nijaasadii mid ka midana saabuun biyihii lagu daray ayaa waxaa la yidhi bal ha la fiiriyo waxaana inay zuuleen iyo in kale qalabaa lagu fiiriyey waxaa la arkay weli in laabud jaraatiim ay jiraan jermis eygii jermis uu meesha ku reebtay weli uu jiro iyadoo saabuuntii lagu yacni dhaqay oo dhowr saabuunood meeshii lagu dhaqay kabacdi kabacdi waxaa la yidhi bal saabuunta haddana ha laga daayo caro bal ha lagu daro caradiyaa lagu daray waa la fiiriyey qalabkiyaa lagu fiiriyey haddana wixii jaraatiimtii jermiskii waa ka dhintay waa ka baaba'ay marka sharciga xigmadu ula jeedaa carrada xigmadu carrada ula jeedaa boqol saabuun haddii lagu sameeyey jermiskii waa zuuli waaye markii carradan yacni lagu daray sidii rasuulka sala allahu alayh wasalam uu sheegay la raad raacayna jermiskii waa baaba'ay marka sharciga sida uu sheegaayo waa in mar walbaba xigmada ku jirta in la raad raaco waa laga maarmaan waalmukhafafatu nijaasta la fududeeyey tadhuru waxay ku daahir noqotaa birashi ilmaa tadhuru wey meesha si wax kale u qoray sharaxan tadmuru uu qoray tadhuru waalmukhafafatu nijaasta la fududeeyey tadhuru waxay ku daahir noqotaa birashi ilmaa'i biyo rushaynteeda oo calayhaa nijaasada dusheeda biyo lagu rusheeyo maca alkhalabati ka badnaasho micigeeda wa isaalati caynihaa cayni nijaasati almukhafafa nijaasta mukhafafada aragtideeda zuulinteeda micigeedana biyaha lagu rusheeyo waxaan haddana baranaynaa nijaasadii wiilka yarkaa ee sakiirka oo labada sano aan gaarin oo caano mahana wax kale aan quudanin sidii loo zuulin lahaa nijaasadiisa sheekhu wuxuu ku yuri nijaasadiisa waxaa lagu zuulin karaa birashilma in biyo lagu rusheeyo meeshii mara oo kale hadduu wiilku ku kaadiyey meeshaasaa biyo lagu rushayn laakiin rushayn kaliya maahane ee shuruuduu daba dhigay sheekha wuxuu yidhi maca alhalaba maca alhalaba maxaa loola jeedaa an yacuma almaau almaxalla an yacuma almaau almaxalla biyuhu waa in booskii kaadidu ay gaartay waa inay biyuhuna ay gaaraan wayagliba annajaasa biyuhu waa inay najaasada ka adkaadaan oo ay ka fara bataan oo maalan carruurkan yarkaa markuu kuu kaadiyey kaadidiisii iyo biyahan yaa la rabaa inay bataan biyuhu waa inay ka fara bataana loola jeeda biyuhu iyo kaadidu biyuhu waa inay bataan an yacuma almaau almaxalla biyuhu waa inuu maxalka kala gaaro wayagliba annajaasa nijaasadana uu ka adkaado ka fara bato ayaa la rabaa laakiin sayalaan culimmada fuqahada waxay leeyihiin laa yushtaradu sayalaan biyuhu inay ka shubmaan oo farabadida ma aha inay shubmaan oo dareeraan oo kaa daataan oo maradii biyuhu ay dhulka ku daataan oo daad ay sameeyaan shardi ma aha taas keliya maxaa la rabaa uun kaadida iyo biyihii markii la fiiriyo biyuhu inay fara badan yihiin maxalkii oo dhanna ay kala gaaraan biyuhu maxalkii oo dhan kaadida maxalkii waa inay biyuhu ay kala gaaraan laakinahu laa yushtaradu sayalaan biyuhu inay shubmaan ay daad noqdaan meeshii dhulka ay ku da'aan waxba saasi shardi ma aha maxaa yaele hadday daad noqdaan rushaynba noqon mayso markaas ee waxay noqon lahayd dhaqid waalmutawasidatu nijaasta dhexdhexaadka ah tanqasimu waxay u qaybsantaa ilaa qismayni laba qaybood nijaasadii dhexdhexaadka ah waa nijaasada ka soo hartay ey iyo doofaar iyo wiilkii yaraa kaadidiisii wixii ka soo haray wey waxay u qaybsamay nijaasada dhexdhexaadka ah laba qaybood cayniya mid aragti loo nisbeeyey hiyo alatii tushaahad bilcayn waa midda isha lagu arkayo cayniyada oo meeshani in nijaaso ku taallo indhahagaadba ku arki kartaa cayniya la yidhaha tan kale waa xukmiya midda kale waa mid xugum loo nisbeeyey xukmiya maxaa loola jeedaa hiy alatii xakamnaa calى اlmaxali binajaasati min gayri an turaa caynu najaasa annagaa meesha isaga xukumayna meesha in nijaasu ay ku dhacday mooye indhahu ma qabanayaan nijaas ugama jeedno meeshii oo maradii inay nijaasowday ma arkayno laakiin waan iska niyeysannahay meeshii waxaan ku xukminaynaa nijaasu inay gaartay oo maalan middan xukmiyada ah waa kaadi oo kaleo munqadicu raaxa munqadic alraa'ixa ka bawlin jafa kaadi qallashay oo kale wanqadacat raa'ixatu urkiisiina uu go'ay see ku garanay marka meesha adaa niyeysanaya ilaa in kaadigu ku taalaad ogeyd awel adaa iska niy haddaad uriso ur ma lahan haddaad fiiriso kaadi ugama jeedid taasaa waxaa la yidhaha xukmiya xukmiya wa xukmiyatun alcayniyatu midda cayniyada ah oo ishu ay qabanayso allatii tii weye lahaa lownun midab uu u sugnaaday wa riixun ur uu u sugnaaday wa dacmun dhadhan uu u sugnaaday nijaasadu saddexdaa tilmaamood hadday leedahay waxaa la yidhaha nijaaso cayniyahoo la arkayo waxay leedahay midab waxay leedahay ur waxay leedahay dhadhan falaa budda waxaa laga maarmaana min isaalati lownihaa nijaasadaa midabkeeda zuulinteeda wa riixihaa nijaasadaa urkeeda zuulinteeda wa dacmihaa nijaasadaa dhadhankeeda dhadhankaa zuulintiisa waa laga maarmaan saddexdiiba waa in lala dagaalamo saddexdiiba waa in la zuuliyo o lala dagaalamo midabkeedii dhadhankeedii urkeedii saddexdaba waa in la zuuliyo laakiin haddii marada adigu masalan tusaale ahaan mara cadoo kale yahay dhiiggaa kaa gaaray waxaad isku dayday dhiigga midabkiisii iyo urkiisii iyo wixii inaad zuuliso ayaad isku dayday marka midabkii si kastood maradii u dhaqday guduudkii waad baabi'in weyse guduudkii waxba uun meesha ka sii bidhiimayo guduudkii waad baabi'in la'da markaas sharcigu waa iska cafiye waa macfi bacda alijtihaad dadaal markaad bixisay kabacdi midabkii oo dad la dagaalantay wax walba ku samaysay hadduu baabi'i waayey waad ku tukan kartaa maradaas laakiin waxaa shardi ah inaad isku darto alxatu waalqarsu xatiga waxaa la yidhaha cijiga cijida wax lagu xoqo cijida bal inaad midabka habayso cijida ku xoq qarsigana waxaa la yidhaha in marada nafteeda sidaan laysku yidhaaho oo laysku maro nafteeda maradii dhexdeedii las laysku majuujiyo oo iyadii laysku soofeeyo maradii in laysku soofeeyo ama wax kale maaragtaa yacni aad u adeegsato saabuun iyo ama maradii dhexdeedii laysku soofaynayo qarsiyaa la yidhaha xatigana waxaa la yidhaha cijiyaha lagu xoqo intaas markaad u adeegsatay kabacdi haddii weli dhiiggii astaantiisii meesha iyo midabkii uu ka muuqanayo waa macfi sharcigu waa cafiyey waad ku tukan kartaa deelkaa markaad bixisay kabacdi oo sharaxa naftiisa wuxuu ku leeyahay ilaa maa casura zawaalihu wixii zuulintiisa cuslaado maahane min lown aw riix urkii ama midabkii falaa tajibu isaalatuh bal yadhuru maxaluhu xaqiiqa maxalkiisu markaa xaqiiquu daahir bay isaga noqon waalxukmiyatu nijaasada xukunka loo nisbeeyey waa midii aan la arkaynin midii aan la arkaynin weeye laysaga xukumayo meesha nijaaso inay gaartay allatii tii weeye laa lowna midab walaa riixa ur walaa dacma dhadhan laha iyada aysan u sugnaanin waa nijaas aan midab lahayn oo ur aan lahayn oo dhadhan aan lahayn xukmiyaa la yidhaha waa ka bawlin inqadacat raa'ixatu ka bawlin jafa waa kaadi qallashay wainqadacat raa'ixatu urkiisiina uu baaba'ay maradii waa lagu kaadiyey kaadidii way qallalan tahay oo ishu ma qallaban karto haddaad urin lahaydna urkiina wuu ka baaba'ay oo urkiina wuu go'ay taasoo kale waxaa la yidhaha xukmiya allatii tii wey laa lowna midab walaa riixa ur walaa dacma dhadhan lahaa iyada aysan u sugnaan taasee loo dhaqi marka yakfiika waxaa kugu filan jaryulmaa biyaha ku dureerintoodii calayhaa calaa tilka anijaasa alxukmiya nijaasada xukmiyada dusheeda biyaha in lagu dureeriyo ayaa ku filan bis biyuhu inay saa isaga shubaan walow xataa hal marba hal marba ha ku shubmaan ama roobba xataa ha ku do maradii yacni kaadida lahayd iyadoo xarigga kugu waran ama meel kale kugu waran roob badanaa ku da-ayo iyadii oo dhan ka shubmaayo biyuhu laakiin waa inay shubmaan biyuhu waa inay shubmaan si loo ogaado nijaasadii gudaha uga jirta inay biyaha raaceen si loo ogaado haddii marka ay shubmaan biyihii oo sayalaanba ay sameeyaan maradii sidaasay waxay ku noqotay daahir maxaa yeele wax la zuuliyo meeshii kuma haynooo midab lala dagaalamayo la xoqaayo iyo ma lahan oo midabba ma lahan urna ma lahan dhadhanna ma laha marka taasoo kale waxaa ku filan in biyaha lagu dureeriyo bis allahu subxaanaه wa tacaala